Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Dowlad Goboleedka Galmudug Farxaan Cali Maxamuud oo Golaha Baarlamaanka Galmudug khudbad u jeedinayay mar uu sharaxayay miisaaniyad sanadeedka 2025 oo baarlamaanka u gudbisay Wasaaradda Maaliyadda ayaa sheegay in dhaqaalaha Galmudug kordhay sanadkan marka la barbar dhigo sanadkii 2023. Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Galmudug Farxaan Cali Maxamuud ayaa sheegay in sanadka 2023 iyo 2024 uu farqi weyn u dhexeeyo dhaqaalaha isla markaana uu sanadkan si weyn kor ugu kacay dhaqaalaha dowlad goboleedka Galmudug.
Waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala hadda tan waa miisaaniyadii koowaad waaye oo dolarka koowaad waad ogtihiin oo Oktoobar iyo Oktoobar aan dhihina Agost iyo September marka qaar waxaa supplementary ayaa la soo gudbiyaa haddii maaratadan u qasabto sanadkii hore waxaan iin soo gudbiyey soddon iyo laba milyan sida hadda aad buwaagta ka aragtaana aakhirkii waxay ku dhammaatay soddon iyo lix milyan bay ku dhammaatay micnuhu waxa weeyaan oo daraskii ka badan baa maarataye bay aakhirka ku dhammaatay tanna afartan iyo lix milyan ku bilaabato laakiin konton iyo dhowr milyan ayaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay ku dhammaato dakhligii baa noo kordhaya waxaa soo kordhaya waxa leedaha maarataye government transferka oo dowladda dhexe noogu yimaada deeqaha ayaa soo kordhaya nimcadu waa iska fara badnaa doontaa marka odoroska koowaad idinla imaada mar walbaba ugu yaraan boqolkiiba toban boqolkiiba shan iyo toban ayaa maarataye aakhirka ay ku dhammaataa sidoo kale canshuuraha wax badan maynaan kordhin laakiin wax yaroo ah five percent ten percent ayaan meelaha qaarkood kordhinay waxaanu bilaabnay canshuurta gaadiidka rasmistraalihii taargooyinkii oo maaratayan ilaa ilaa maarata baabuurta ku qasbayno gaar ahaan wixii puntland iyo cid kale wadada etoobiya iyo kulli waxyaala fara badan oo dhaqaaluhu ku kordhayo canshuurtu fara badan ku soo xarooonayso ayaanu samaynay kalluumaysiga aad iyo aad baan xooga u saarnay ma malay kartid bishan gudaheeda keliya inta maarataye aanu inta doonyood afartan doonyood baanu maarata bishan gudaheeda ku canshuurnay